ku bilowna ee wasiirka qorshaynta dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya oo shalay magaalada garoowe gaaray ayaa ka hadlay arrin uu kala kulmay garoonka diyuuradaha ee garoowe isagoo sheegay in qashqashaad lagu sameeyey islamarkaana is-hortaagaasi ay ka dambeeyeen siyaasiyiin faadumo yaasiin jaamac oo boosaaso ku sugan ayaa warbixinta socdaalka wasiirka noo soo dirtay
wasiirka qorshaynta dowladda federaalk ah ee soomaaliya xildhibaan jamaal maxamed xasan ayaa markii uu soo gaaray degmada dhahar oo ah halka laga soo doorto waxa uu kula hadlay barxadda magaaladaas boqolaal dadweyne ah oo halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey waxaana uu sheegay markii uu garoonka magaalada garoowe diyaarad ku yimid subaxnimadii khamiista is-hortaag ay ku sameeyeen siyaasiyiin iyo wax uu ugu yeedhay qowlaysato balse ma jirin shakhsiyaad uu magacaabay duruufo badanoo jira daraaddood way adkaatay horaan aan isugu nimaadna laakiin maanta markaan soo aadnay walaahay noo sahlan aan garoowe nimaadno waa maqasheen in qolyo ay isku dayeen in la joojiyo inaan kulankeennu dhicin tan ilaahay ayay ahaatay waa nimi wax khasaaraha ma dhicin laakiin wixii aan ka yeeli lahayn berritaan u daasanaynaa iyo shirkeenna guud haddii aan nabada jirin intaanaas isuma nimaanaa maanta fadlan waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya wax qabiil maaha wax reereed maaha waa wax shakhsiyaad iyo siyaasiyiin iyo daawataan nabaddiina ilaashada dadka dariskiina si fiican loo noolaada dadka soomaalida oo dad walaalaa oo wax walba ah oo isdhalay oo ehela inay elhelnimada iyo wax walba ilaalisaan taasaa muhiima waxaan innagu siyaasad ahaan uga tashanayno deegaan ahaan iyo waxqabadkeennana saan sheegay shirkeenna guud ee berito ayaan kaga hadli doona daalleydmo suldaan maxamed cabdulaahi oo ka hadlayey halka lagu soo dhoweeyey wasiirka ayaa dadweynaha ugu baaqay in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan isagoo geesta kalena tilmaamay in ninkii kursi doonaya uu helayo markii ay nabadi jirto nabadgelyo markii la helo ninkii siyaasiga oo kursi doonaya kursigiisii waa suuro gelayaa dadweynaha ama shacabka oo horumar doonaya horumarkooda way helayaan qofkii shakhsiga oo dan gaara leh waa helayaa laakiin haddii la waayo waa lagu wada caana waayayaa waxaan idinku boorinayaa dadweynaha reer dhahareed iyo inta xafladdan joogtaba nabadgelyada inaad gacmo furan ku soo dho aad u adkaysaan baan idinku soo dhoweynaya insha allah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso